Lawatan dhalinyaro ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan loogu soo xiray tababar ku saabsan barashada iyo la dagaalanka dabka. Tababarkan oo socday muddo shan maalmood ah ayaa waxaa kasoo qayb galay xiritaankiisa xildhibaano, macalimiin, odayaal, haween iyo dhalinyarada loo qabtay tababarka. Cabdulaahi Maxamed Cabdulle Saney oo waday tababarka ayaa ka warbixiyay tababarka.
waxaa ninka mas-uulka tababarkan iyo debdemiskan magaalada beledweyne ee loo bilaabay tababarkan waxaan bilownay sitamaanka hadda lasoo dhaafay maanta oo sabtiina waan soo gebagabeyneynaa oo waxaan waxaan sameyneynaa dhowlatus iyo wixii lasoo tababaray inay shacabka la wadaagaan sidoo kale waxaan siineynaa shahaadooyin ahamiyadda uu leeyahay debdemiskan magaalada beledweyne qof kasta oo magaaladan ku nool wuu fahmi karaa masiibooyinka oo mar walbeetaba soo noqda oo dabka kaca magaaladan ama ganacsi ha noqoto ama gurya ha noqoto taas darteed ayaa waxay u baahdeen in baahidaasi jirto marka waxaan leeyahay debdemiska ugu horreeyey iyo shaqaalihii ugu horrey u tababaran inayna yeelan doonto magaalada beledweyne tababarkan wuxuu socday week waxaana tababarka magaciisa waxaa lahaa basic fire fighting training macnaha waa basic waa maqe tababarka ugu horreeya tababar la siiyo debdemis waaye shaqaalaha waxaa la tababaray sida baabuurka loogu shaqeeyo sida waxahay barasharka iyo biyaha injinka gadaale oo loogu shaqeeyo sida oo u- guud ahaan u shaqeeyo caafimaadka first aidka waxa la yidhahdo qofka hadduu dhaawacmo inay badbaadi karaan Een, waxyaabahaasoo dhan macnaha guud ahaan physical training oo ku jira orod s- qaabka u shaqeeyo iyo qaabka dabka loo damiyo qaabka dadka loo caawiyo ama first aid ama qaabka uu dadka waxahay looga hortaga dabka waxyaabaha iyo sidoo dabka waxyaabaha ka hoosgareeya iyo dhibaatooyinka uu leeyahay waxaasoo dhan aan u barnay markaas Qaar ka mid ah dhalinyaradii loo soo xiray tababarka ayaa ka warbixiyay waxyaabaha la baray inta uu socday tababarka.
Een, tababarkan haddaan sii guda galo muddo shan maalmood oo socdaa maanta waa xeritaankii waxau u qaybsanayay dhowr waaxood sida een, sahminta dabka een, samata bixinta bulshada iyo goobta uu dabka ka kacay iyo sidii macnaha naf iyo maalba aynu u badbaadi lahayn haddii khatar timaado ilaah baa wax badbaadi kare marka muddo shan maalmood oo socday maantana waa xeritaankii waanu ku faraxsannahay falilaahi alxamdu
wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu Eh, magacayga waa cabdiraxmaan maxamed yuusuf Eh, tababarkan eh, nin macallin ayaana siinayay kole anaga markii horento eh, waxaan dareemaynay inaysan waxaan aysan aan fahm- ma fahamsanayn laakiin hadda markii aan guda galnay wax la fahmi karo aada ummadda bulshada muhiim u ah ayay noqdeen marka eh, tababarka tababar aada u muhiimsan waayo oo muhiima ina loo sii badiyana insha allah waan rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa qaasin camalow cilmi hadduu ilaaha yidhaahdo tababarka stadium laqayo nagu soo xirmayo waa debdemiskii ugu horreeyey gobolka beledweyne iyo sh- een- een dhalinyartii loo tababaray ugu horreysay waxaan ka mid noqon ilaah naga dhigay Ee, muddo shan beriye oo tababarkaas noo socday tababarkaas isugu jiray baabuurka sidii alaabta agabka ku dhex jiro saanu isticmaali lahaynay iyo haddii ilaah yidhaahdo first aid oo qofkii naga dhaawacma aanu gargaar degdeg u gaarsi lahaynay iyo haddii ilaah yidhaahdo dabkii khatartii dhacda saan uga hortegi lahaynay intaas ayaana la baray Tababarkan lagu soo xiray garoonka ciyaaraha ee Laqanya ayaa door muhiim ah ka qaadanaya ka hortagga iyo la dagaalanka dabka iyo khatartiisa.